waxaa jirta in magaalada muqdisho aada heshiis la gaarteen musharaxiinta oo dhowr jeerna banaanbaxyo ay ka baaqdeen oo aada sabab uga dhigteen banaanbaxyadaasi ay dowladdu joojisay xanuunka coronavirus oo sii fidaya iyo arrimo amni laakiin arrinta ugu weyni waxay ahayd arrinta coronavirus hadda heshiis aad gaarteen waad ogolaateen maxaa iska bedela xaaladii coronavirus arrintaas ayay ahayd maalmihii lasoo dhaafay waxaa laga hadlayay banaanbaxa waxaa ku adkeysanaya kooxaha mucaaradka ama siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku adkeysanayay annaguna waxaan u sheegaynay inaynan banaanbax nabdeed diidanayn laakiin labadaas qasrood oo ah amniga iyo caafimaadkuba ay taagan yihiin marka xukuumadda ra-iisul wasaare maxamed xuseen rable ayaa waxay bilowday xiriir ay la samaysay qolyaha mucaaradka ah si arrintaas loogala xaajoodo ugu dambeyntiina waxaa la isla gaaray iyadoo amnigii laga taxadiraayo caafimaadkiina laga taxadiraayo in ayaga rabitaankoodii la fuliyo oo la ogolaado banaanbixii qaar laga wada shaqeeyey oo laisla taxadirkii la muujiyey amni iyo kii caafimaad oo laisla wado in loo dhabo sidaas ayaa lagu ballan la go-aansaday dad badan waxay isweydiinayaan sida aada u qaban qaadanaysaan banaanbax dowladda looga soo horjeedo oo aada qayb ugu yeelanaysaan banaanbax noocee huu noqonayaa banaanbaxaasi doorkiinis muxuu noqonayaa idinka
waa mahadsan tahay banaanbaxu waa rabitaanka mucaaradka balse annaga mas-uuliyadda laga saareen bulshada ayaan ka gudan ka gudanaynaa hadday tahay mas-uuliyad amni iyo haddii ay tahay mas-uuliyad caafimaad taana waa isla ogolaanoo way naga aqbaleen arrintaasi guddoomiye xilli adinka hadda aada wakti gelinaysaan oo aada ka shaqaynaysaan arrinta banaanbaxa dhinaca kalena madaxweynuhu wuxuu ku baaqay in magaalada muqdisho uu shir ka dhaco taasi oo iyada laftirkeeda amnigeeda u baahan oo caqabad ku keeni kartaa banaanbaxa iyo isku socodka dad badanna ay u arkeen inay tahay arrin lagu xagaldaacinayo heshiiskii aada gaarteen sidee gobolka banaadir isagoo hadda xaaladan coronaviruska ku jira banaanbax laga qaban qaabinayo dhinaci kalena uu shirku uga dhici karaa diyaar ba u tihiin dhammaan howlahaasi inaad fulisaan walahi walaalay markaan runta kuu sheego banaanbuxu ma ahan anaga rabitaankeenna aragtideenna waan sheegnay laakiin qolyaha mucaaradka ayaa ku adkaystay banaanbaxaas inay inuu qabsoomo marka sida ugu fudud oo dhibaataduna ay ku yaraan karto rabitaankooduna oo u fuli karo ayaan isku afgaranay inaan ka wada shaqayno midda kale madaxweynuhu wuu u yeeray wuu marti qaaday dowlad goboleedyada wayna imaanayaan haddii alla idmo wax isquseeyana ma aha oo sidii kulankii caadiga ahaa oo oo dhici jiray oo number kooban uu isku arkaayo social distancihii ama kala fogaanshihii uu jiro taxadarkii oo dhanna uu jiro ayaa la samayn doonaa haddii alla idmo marka banaanbaxana si mucaaradka yacni rabitaankiisa loo fuliyo dhibaatada imaan kartana looga fogaado ayaa la yidhi si wada jir ah looga shaqeeyo kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar finish oo u waramayey falastiin axmed iimaan